iyadoo ay jiraan duruufo badan oo ay wajahayaan dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamamka ku yaala degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa haddana waxaa dhibaatooyinka ugu badan wajahaya haweenka ku nool kaamamka qaar ka mid ah haweenka barakacayaasha ah ee ku nool kaamamka degmada dhoobley ayaa ka warbixiyey xaaladaha caafimaad ee ay wajahayaan haweenka barakacayaasha ahi hadaladoodina waxaa ka mid ahaa deganay kaamka dalbile daxaamil aan ahay saacadan hadda aan kula hadlaayo ma haysano dhakhtar ku yaala meeshaan hadda aan degannahay kaamka dalbile ama agagaarkiisa gaaraan xaafadda bosnia oo kaleeto dhakhaatiir ma lahan oo isbitaalku ma yaalo galoofis ma haysanoo kaleeto sida qofka markuu foosho xaata haddii qof oo foosha waa iska kadis waxaa la dhahaa fooliya mantagba kuma simaan sooma meeshaa rabtid marka ma haysano galofis sida maxay ahayda ii sheegay manqaskii sakiimadii wixii ciyaalka looga jiray xuduntoo kaleeto marka waa iska dareemi kartaa dee dad tabar yar oo haddana aan wax dhakhaatiira iyo wax isbitaala midna agtooda ku oolin marka haddii aan nahay dadkaas kaamkaa degan oo maxay ahayday barakacyaashaas kaamka dalbila degan ma fiicna hadee ma jecelin anaga waxaan jeclaan lahayn in oo maxay ahayday meel dhakhtar aan ku dhallo oo waxaan diidanahay inaan meel iska ilmihii waxaa laga yaabaa inuu caafimaad darro cunugii ku dhacdo islaanta u muleysay inay dhiigbaxdaa laga yaabaa oo waa iska dareemi kartaa ilmihii caafimaad daraa ku dhaciyo naqaskaa iskaga dhagaaya marka waxaan u baahnaan lahayn gargar oo gaargaar oo xagga maxay ahayda caafimaadka aniga waxaa la yidhahdaa ubax xasan salaad baa la yidhahdaa waxa ay tahay dhiigbax iyo caafimaad la-aan daryeel la-aan iyo maxay ahayda wax u imaanaya oo maarata xilligeeda ay dhalahayaan soo kormeeraya iyo u imaanaya oo wax weydiisanaya oo wax weydiinaya oo gaari lagu qaada lacalla haddii ay fooshu qabato xitaa lagu qaada ma laha waxaa weeyaan waxaan meeshan caqabada ugu daran waa gaari la-aantaa aan kuu sheegay daryeel la-aantaa aan kuu sheegay hooy la-aan nafaqa la-aan maxay ahayday ilaa iyo dee waxyaabo badan oo maxay ahayday aan halkan kusoo koobi karin baa maxay ahayday kala kulanaa meeshan